doorta wuxuu yahay ama iyo laqan ahaan iyo adigu dee isilaax ahaanba waxa nafka lagu tacriifiyo iyo qaybihiisii iyo waxa adigu balunguuro kale kuba tacalluqsan nasiga taas baa noo iman doono dee adigu kolley kitaabkaadu kooban oo si kooban walow inta badan aada moodo inuu wixii guud ahaan laga hadli jiray soo koobi doono laakiin dee amsiladii iyo wixii baan kuba sugnayn amsilada tasabuceedna kolley waqti bay nooga baahana taas ee muhiimku inaan fahamno uunba weye nasti muxuu yahay iyo qaybihiisu maxay yihiin waama nasku nastigu famacnaahu macnihiisu waxa weeye luqatan xagga luqada alisaalatu zuulin wax la suuriyo taas oo la tirtiro naski waa la yidhaah waqiila waxaa la yidhi macnaahu macnihiisu annaqlu naqlin la naqliyo iyo guurin wax lasoo naqliyo lasoo guuriyo taasna nasi ayaa lagu magacaabaa waa la yidhi oo macnaha kolley asalka ahe waa macnaha hore halkan baan dee tacriifku inoogu rumoobaya oo isaaladu waa waxa adigu meeshii laga saaro la suuliyo ama la dooriyo masalan qowlkoodii ay odhanayeen xagga luqada nasakhati shamsu dilla cadceeddii waxay nasakhday harhkii macnuu harhkii meeshii oo hadh ahayd bay cadceedii timi iftiinkeedii baa ku baahay harhkii baa meeshii ka baxay taas baa oo de way suulisay weeyaanoo way baabiisay tirtirtayba haddii la yidhaha nasakhati riixu lahara dabayshu waxay nasakhday doorisay oy beddeshay raadkii oo dee meel adaba raad lahayd athar lahayd ayay dabayl xoogliintay ku timaa wixiiba ay baabi'een oo ay tirtirtay taasna waa macnahan isaalada kolleyna tacriifka isilaaxa waa macnaha uu noqon ama xagga naqliga waa kan yidhi min qowlihim qowlkoodii ayaana laga keenay ama uu ka soo jeedaaba ay odhanayeen nasakhtu maa fii hada alkitaabi nasakhtu waxaan nasakhay oon qoray weeyaanoo naqliyey wixii kitaabka ku sugnaa meeshiisuu baaqi ku yahay waa adigu waxa weeyaan wixii halkaa ku qornaa wax lamidaad meel kale ku qoratay marka xataa naqli ma aha guud ahaan wixii aad ka naqlisay meeshii dee wixii wax la mida ayaad meel kale u guurisaybe nasakhtu waxaan nasakhoon qoray maa wixii fii hada alkitaabi kitaabkan kuba sugnaa ay naqaltuhu waa naqliyey oo inaa kunaa nastansikhu maa kuntum tacmaluun oo kaletaa baabkeed bal taasna waa luqo labaad ama macno labaad oo xagga luqada maadadani ay u timaado naskigeen haynaa in ay naqaltuhuna dee kolley malaa kutusiskama xarakaysnee waa waxay kol haddii ay wax lagu fasirayo damiirkii hore suu ahaan baa damiirkan dambe waxaan mufasirka ah ee wax fasiraya ama ficilkan dambe ee dee ayda ka dambeeyo damiirkii ka horeeyey ficilkii ka horeeye la fasirayay damiirkiisu xarakadiisii mid lamida la xarakeeyayo nasakhtu maa fii hada alkitaabi ay naqaltuhu labadiiba waan daminay haddii halkaa ayda maanta ay idaa ooli lahayd idaaduna tafsiir bay u timaadaa iyaduna oo tafsiiriyay noqotaa idaadu markay tafsiiriye tahay weeye oo labaydhaa nasakhtu miya fii hada alkitaabi idaa oo goormata waxaad odhanaysaa hadalkaa idaa naqaltahu iyada markaa waa la fadxin lahaayo ruuxa muqaadabka ah damirkiisii bay ahaan lay taasi kolley waana farqiga idaada tafsiiriyada ah iyo aydan tafsiiriyada uba dhexeeya walow aada moodo kutubta qaarkood yar labsi inuu dhaco idaadii oo meeshii taalla in haddana dambe ay halka dambe timaado laakiin ma aha bal taas weeye waa macnihii luqada macnihii istilaaxayn u jeednay waa kan waxadduhu naskhiga tacriifkiisu iyo xaddiisu huwa naskhigu alkhidaabu khidaab weeye waa daliil laakiin maanta halkan kitaab ama sunnihii in weeyaan waa qowlkii ilaahay ama qowlkii rasuulkii ilaahay salawaatullahi wasalaamu ale adu waa naskii dee qur-aaniga ah ama xadiisiga aha addaallu tilmaamayey ee tusaye inoo tusaye dee laga qaadanayey calaa rafci lxukmi xukun koryeelkii iyo xukun markii hore jiray oo meeshii laga saaro oo la koryeelo koryeelka halkana tacalluqii uu ku tacalluqayay dadkan mukallafiinta afcaashoodee laga doonayo xukunka bal nafyiyo isbaataan inayyagu ku dhaqmaan taas bay ahay ayaa iminka kor noqonaya koryaalka oo tacalluqaasaa joogsanaya oo meesha ka baxayeen haddaba addaallu calaa rafcilxukmi xukun koryeelkii xukumkaasoo athaabiti isagu sugnaa oo markii hore ku sugnaaday bilkhidaabi isaguna dee daliil qur-aana ama xadiisba almutaqadimi horeeyey weeye oo athaabiti sugnaa bilkhidaabi khidaab ku sugnaa khidaabkaasoo almutaqadimi horeeyey oo kan kale kasii horeeyo dee hortii yimi oo waa kaa laguba dhaqmayay calaa wajhin wej korkiina ku sugnaaday iyo xaalo lowlaahu ay lowla nasku naskigani haddaanu jirin lakaana uu ahaan lahaa xukumkaasi alxukm weeye ismeekaane haabitan mid sugan oo joogo oo lagu dhaqmo ahaan la maca karaahihi khidaabkan maanta addaallo waa khidaabka dambe ee naasikha ah ama naskiga inoo tilmaamaya karaahigiisa iyo ka dambayntiisu iyaday jirto canhu can ilkhidaabi almutaqadimi khidaabkii horeeyey uu ka dambeeyey xagga marka la eego nusuulka iyo wuruudka uuga dambeeyey taasba wey waa tacriifkii kollayna dee ruuxu tacriifkii markii hagaag uu fahmo ee uu hagaag ayuu waxay meeshii imanaysa inuu wixii laga hadlayay si fiican u suuraysto dabadeed bay imanaysaa bal amtiladiisii iyo qaybihiisii iyo kasii hadalkii marka horta xaqiiqadii waxaan laga hadlayo iyo tacriif uu fahmo marka intan dee kutubta imika laga yaabo ama waxay noo dambeeya ha noqoto ama kutubta kale daalacanaysaane kol dee tacriifkan baa lagu arkaa kolna lafdigan khidaab baa meesha ka baxa oo waxaabay yidhahaan rafcu lxukmi unbaabay ka bilaabaan rafcu lxukmi athaabiti bilkhidaabi almutaqadimi marka khidaabka imika tacriifkeenani waa naasikii wixii wax nasakhayey ayau tacriif u yahay amaa haddii intan alkhidaabu daallu iyo waxyaalahaasi meesha ay ka baxdo hadal tacriifku uu noqdo rafcu lxukmi athaabiti bilkhidaabi almutaqadimi intii kale waa iskaga mide waa nasiga nasigii waa xaqiiqadii nasiga oo nasigii baa la tacriifinaya imika laakiin halkan tacriifka inoo yaalla waa wixii wax nasakhayey ama kii naasikha ahaa waa daliilkii naasikha tacriifkiisii bal markaa dee kol haddii naasikhi aad heshano kolley naskigiina waa dee meeshii waad fahmaysaan bal marka waxa weeya in yar tacriifka haddaan ku yar joogsano kolley iyadoo iyadoo uu aad ay u koobantahay intanuu nasiga kaga hadlay haddana wixii baa wada noqday canaawiin dhammaan iska wada noqonaya iyo anwaacika hadalkeedoo amhila isaga baahan laakiin taa waan iska koobi doonaa si casharkuna inoogu socdo aan wixii dee dadka mubtadiinta aan tashatuto aan uguba dhicin ee masalada asalkeeduna aan suuraysane intan halkan aan kuba noqono lafdigan al-khidaab waa taa aan sheegnay waxa uu imika halkan yahay oo waxaa looga jeedaa waa qur-aankii ama xadiidkii sababtuna waxa weeye adilo kale oo dee iyaduna adiladii la isku waafaqsanaaye aynu soo maray usuulku inuu kaba kooban yahay amaba waxa lagaga hadla uu yahay ayaa jirto ooba ijmaacii ummaddu ay wax ku ijmaacday iyo qiyaaskii isaguna dee shuruuddiisii dhammaystay labadoodu waxma nasakhaan oo iyagu waxma nasakhaan kow ee waxaan wax nasakhaya waa qur-aankii ama xadiidkii markaa khidaabku waa dee daliilka maalan qur-aanka ah ama xadiidka ah taasba weeye oo lafdigii khidaabkaas baa looga jeedaa marka walkhidaabu wuxuu ihi waa khidaabkii addaallu tilmaamayey ee kutusayey dee caddaynayay markaas calaa rafcilxukmi xukum koryeelkii in xukum koryeelkii koryeelkana saa marka dhoweydba laqbada ku soo daray waxaa looga jeedaa xukum hadduu yimaado dadkan mukallafiinteeda innaga ayaa khidaabkan loo jahaynayaa oo waa taas aynu ku camal falayno oo ama wax laynagu waajibiyey ha noqdo ama wax laynaga nahiyey ha noqdo ama wax laynoo baneeyeyba haba noqdee waxa weeye dee innaga ficilkeenna iyo camalkeenna khidaabkii kuba tacalluqsan ayuu calaaqa laleeyahy ama ku tacalluqsanaya ay ku tacalluqayaan haddaba tacalluqii dadkan mukalafiinta ama mukalafiinta afcaashoodii iyo acmaashooda uu xukumkani ku tacalluqayay ay ahayd iyagii wax laga doonayo inay sameeyaan ama loo diidayo inay sameeyaan ama loo baneeyo ay dee ibaaxa xukumkii sharciga markay ibaaxadu tahay kiibaa meesha ka baxaya la kor yeelayaa oo wax markii hore loo baneeyey baaba meeshii ka baxayo oo dee wax kale xukun kalea meeshii imanaya taas weeye koryeelku marka haddaba xukumkii koryeelkiisii la kor yeelo xukumkaa athaabiti sugnaa oo alxukmidan imaka aan hayno ayay lafdigan athaabit sifo ay u taho waa xukumkii la nasakhayey oo marka hore laakiin waa xukum jira inuu yahay oo muxuu ku sugnaaday bilkhidaabi khidaab ku sugnaaday alkhidaabna athaabitida bay ku tacalluqaysaa isaguna waa daliil ku sugnaaday qur-aana ama xadiida laakiin almutaqadimi horeeye oo dee markii hore daliil horaa jiray oo dadka xukumkan laga qaatay daliil dambaa yimi oo qur-aana ama xadiida oo keenaya xukumkaa hore inuu meeshii ka baxo camalfalkii lagu camalfalla uu joogsado haddaba xukumkaa hore waa sugnaa marka bilkhidaabi buu ku sugnaa taasna waxaa ku baxaya oo athaabiti bilkhidaab almutaqadimi ay kaga ixtiraasiyeen culimmadu markay tacriifkan yidhaaheen horta bilkhidaabida haddii uu dee uu jiray meeshii wax dadkii camalba camalkoodii laguba tirinayay ama dee camalkoodii iyo afcaashoodii ku tacalluqayo xukuma laakiin xukumkaasi markii hore aanu khidaab oo qur-aan dee nas aanu ku sugnaanin ee bara-adii asliyad ahayd uu kuba sugan yahay matalan dee dadka intaan salaada lagu waajibin ean salaada amarkeedu iman salaadii waajib kumay ahayn katawaaka wax waajib ku iyo oo xaggii salaadeed ma jirin markii dambena naskii sharciga ahaa baa yimi salaada ku waajibiyey haddaba arrintaa horreysee baraa'atu dimma ee ah inaan wax lagu kalifay oo noocaasi aanu jirin khidaab dee sharciga ama khidaabka iyo daliilka qur-aanka ama xadiisay ku sugnaatay may jirine waa noocaa dee baraaada ama baraatu dimo oo kale ayay arrintu ahayd kaa lama odhanayo imika dee waa wax la nasakhay la odhan maayo soo haddii taa la yidhaha shareecadoo dhammiba dee camal aan markii hore dadka saarnayn bay la timi iyadoo dadkii la faraya inay la yimaadaan hadday amartay ama nahyi ay too wada waxay wada ahaan lahayn wixii horena wada mansukh iyadoo naasikh bay wada ahaan lahayd bal marka waxaa la doonayaa inuu marka horeba daliil sharci oo qur-aan ama xadiis waxaan inoogu sugnaado kii ku sugnaaye lagu dhaqmayey ayaa waxaa ka daba imanaya khidaab kale xukumkiibuu meesha kaba saaraya marka bilkhidaabi almutaqadimi horeeyey horeynta halkana waxay kaga ixtiraazayaan haddii dee bal meeshii khidaab jiro laakiin khidaabkani inaanu kan kaleba kaba horeyna ay wada socdeen oo kale dee waa ti aynu caamkiiyo khaaska ku soo maray oo waxaani waa ise weliba bayaan baabkeed weeye naskiba maaha takhsiiskii oo kale walilaahi cala nnaasi xijulbeyti oo kale dadkii oo dhan ilaahay waxa ugu sugnaaday korkooda inay beytka u xajaan waa man istadaaca ilayhi sabiilan baana la socoto waa khidaabkii uunu iyadii wuxuu la socdaa khidaabkii hore dadkii qeyb ka midana xukunkaas laga meeshii ay ka baxay oo markii hore lafdigan annaas soo hoosgelayay waana laakiin hadal wada socda daliil wada socda taasoo kale dee takhsiis buu noqonayaaye naski ma noqonayo bal markaa bilkhidaabi almutaqadimi khidaab isagu horeeyey mutaqadimna waxaa loo wadaa xagga wuruudka iyo nusuulka oo aayad qur-aana hadday tahayna soo degitaankeeda weeye haddii ay tahay dee xadiiskiina waa imaatinkiisi iyo ku hadalkii rasuulkii ilaahay kuba hadlay ama uu sameeyey ama iyada haddii dee kala horeyn ay xaggii tilaawada qur-aankii ku kala horeeyo taasi iyada ma tilmaamaysa nastiganoo dee qur-aankaan kuba ognahay labadan aayadood ee isnasakhay ee ciddada ka hadlaya ama ciddatul wafaat dumarku inta ay ciddo tirsanayaan marka lagaba dhinto aayadda mansuukha ah heeg ee la nasakhay ayaa xagga tilaawada ka dambaysa aayaddii dee naasikhada ahaydoo arbacatu ashhurin tan yatarabasna bianfusihina arbacata ashhur ayaa tilaawo ahaan u horeysa mataacan ila alxawl tilaawo ahaan way u dambaysa laakiin xaggii nusuulkii dee mataacan ila alxawl baa horeysay ayadaasna dabadeed bay soo degtay marka san inoo taala iyo tilaawada ha kuba horeyso markaa mutaqadimnimadu xagga tilaawada ma aha xagga nusuulka walow inta badan aayaadkan dee culimmadu ay yidhaaheen bal ama dee waa naasikh ama waa dee la nasakhay oo kale naasikheeda qur-aankii tilaabadana waa uga dambeeya waxaan taas iyo meel axzaaba ahayn bal adigu aan ahayn bilkhadaabi almutaqadimi calaa wejhin wej korkiina loo kor yeelo macnaha waa calaa xaalin xaalo lowlaahu haddaan naskigu jirin markaa damiirka lowlaahu ku jira naskigii baan u celina ama khidaabkiiba dhow naasikhi khidaabkan dambe dee isagu naasikh buu inoo tacriifinaya khidaabkan maanta rafcigani uu ku sugan yahay ama tilmaamayo rafcigii haddaan la helinoonu iman lakaana uu ahaan lahaa ismiga kaanaana waa xukumkii waa lakaana alxukmu xukumkaa hore weeye waa xukumkii horeeye maanta la nasakhaye mansuuqaha weeye xukumkii mansuuqaha uu noqon lahaa saabitan mid sugan oo halkana waxaa tacriifka intan ixtiraajkeedu yahay haddii bal maanta xukumkii waxa weeyaan uu meeshii ka baxo la kor yeelo laakiin dee kolley xukumkani haddaan xataa daliilkana iman cilla ayuunbuu ku qaydnaayo uu lahaa ama qaaye ayuunbaaba lagu qaayeeyo uu lahaayo qaayada markaas la gaadho xukumku meesha waa joogsan lahaa ama cilladaasi markay meesha ka baxdo xukumkani waa suuli lahaa xataa haddaan daliilba iman oo markaa daliil yimaado haayadii in la gaadhay caddayn ama ciladii inay suushay caddaynaya ama cilada suulitaankeedii taa naska la odhan maayo oo maalan ilaahay qowlkiisii subxaana wa tacaala uu yidhi waxay idaa nuudiya lisalaati min yowmi اljumucati fascaw ilaa dikri illaahi wadaru lbayca beecii waa la nahiyey marka in waqtigaa kol haddii aadaanka damba dhaco beec laga taga dee waxa weeyaan waa xukumka sharciga beecina waqtiga ma banaana wayo waxalla wixii kale salaada lagaga shuqloomayo o dhammi haddaba bal taasoo kale xukun bay ahayd waxaa markaa meeshii yimi fa idaa qudiyat isalaatu fantashiru oo markii hore nahyigii hore ee wadarul bayca amarkan baa ka daba yimi adigu dee ama waxa weeyaan halkaas diidmadiitaa la isku diida ama mancintii hore dhulka iskaga baaho fadliga ilaahay dalba imanka aayadan dambe lama odhanayo wadaru lbayca ayay nasakhday lama odhanayo waxaan loo odhanahayn aayaddani marka horeba qaayay lahayd arrin bay haydoo waxay ahayd dee waa intaas salaada laga tukanaya ka taga weeye waayo salaaddii ha ka shuqloomina haddii salaadii ay baxdo oo la dhammeeyo dee kolley camalfalkan wadarulbayca ma joogeen xataa haddaan naskan dambaba iman naskan dambana wuxuun buu caddeeyey haayadii iyo waqtigay kuba sinayd unbuu caddeeyeyoo taas iyada naski lama odhanayo ama naasikh la odhan maayo waayo waxaa ka naasikha la odhanaya waxa weeye haddaan naasikhani iman wax camalkiisu mustamiruun uu ahaan lahaa camalkiisu joogto ahaan lahaa daba matalan xurima calaykum saydu lbari maa dumtum xuruman oo kale waxaa ilaahay xaaraam ka dhigay ruuxii muxrimka ah inuu wax ugaadhsado inta uu muxrimka yahay laakiin haddii ixraamkii meesha ka baxo oo ixraamkii dhammaysto dee xaaraamnimadkii ma jirto markaa qowlkii ilaahay waidaa xalaltum fasdaaduu marka aa xalaal noqotaan iska ugaadhsada ee inay ciladiibaa baxday ixraamnimadkee manciyaysay isdiyaadkan markaas deeta wixii markii hore laysu diidaa dadkii u banaanaaday imanka taasoo kalena fasdaadudan in xurima calaykum iyo saydulbari iyo taas aayaadkii la midkaa bay nasakhaysaa la odhan maayo dee marka horeba cilowkaasi lahaa ciladii kol hadday suusho xukumkani ma jireen ee xukum mustamiro weligii ma noqdeen markaa laakiin ka naasikha ama dee la xukumkan mansuukha noqonaya waa xukum haddaan naasikhan la helin waxaan nasakhay la helin lagu camalfalle aan kala go-eyna dee khitaabkii hore joogi laha un dadka laga dooni laha un ama kuwa haayad iyo ciladiiyo waxyaalahaas waa cibaaradan ay kaga ixtiraajayaanoo waa calaa wajhin ama xaalo isagoo xaal uu ku sugan yahay lowlaahu ay lowla naasikhu ama lowla naskhu naskani haddaanu jirin lakaana xukumkuu ahaan laa haabitan inakani muu sugnaadeeno muddun buu lahaa muddadii markay baxdo ama haayun buu lahaa cilow lahaa marka wixii meesha ay kaba baxaan xukumkuu isbedeli lahaa haddaan naasikhaniima iman ama dee qowlkan kaleba aanu iman bal waa laakiin waa kii isagu istimraariyo lahaan lahaa haddaan naasikhu iman kaas baa naska la yidhaah maca taraakhiihi taraakhigiisii maci oo dee iyaday la jirto inuu waxa weeye ka dambeeyey kan kale oo ujeedadu taraakhihi waa taraakhi alkhitaabi daalli calaa rafci alxukm ka dambayntiisa uu ka dambeeyey kii hore ee isagu xukumkan hore la nasakhayo ahaa ootana waxyaalihii dee mukhasisaadka ahaa bay meesha ka saaraysaa iyagu inta badan bayaanuun ahaa iyo caddayn ahaa oo waxa weeye haddii naskan dee imaka xukumkan iyo xukumkan waxaan dee koobaya ama dee caddaynayo qeybtii lagaga camal falayay ay mar wada yimaadaan dee naska lama odhanayo lama odhanaye waa imaka takhsiiskii hore uun ee waa inuu naskan markaa keenaya xukumkan in la nasakhay uu ka dambeeyo xaggii weliba nuuruudkii ama waxa weeyaan nusuulkii uga dambeeyo kii isagu la nasakhayay maca taraakhihi canhu markaa taraakhihi waa taraakhi naasikhi canhu cani ilmansuukh ama khidaabkaa hore ee dee mutaqadimkaa waxa weeye isagu la nasakhayay waa inuu kaba dambeeyo bal intaas weeye tacriifku kollay quyuudaasina waa waxay anwaac wixii aan dee ahayn wax baab naskhe ayay ixtiraasaadkan iyo quyuudan tacriifku ha yar dheeraado waa yar dheeryay barhkood baa dheeridiisaas naqdi ugu keenayo ictiraaf laakiin umuurahaasaa laga ixtiraasayaa bal taa weeye xagga tacriifkii qaybihii aqsaamu naskhi naskhiga qaybihiisii wayajuusu waxa bannaan nasku rasmi rasmiga nasakhitaankiisa rasmiga halkan waxaa loo wadaa lafdigii weeye sida dee tilaawadii oo kale kaas in la nasakho oo wabaqaau lxukm xukumka baaqinimadii oo waxa bannaan rasmigii ama lafdigii in la nasakho oo iyo wabaqaau lxukmi xukumka baaqinimadiisa uu baaqi noqdaa bannaan oo in lafdigii la nasakho aayaddii maalanba ka soo qaad xukumkeediina uu joogo taasi way bannaan tahay oo kolley dee amhiladay culimmadu halkan sheegaan waxa kaba mid ah oo iyada amhilada taas kaba mid ah ilaahay subxaanahu watacaala amadeen xukumkii rajmiga oo kale waxaa dee cumar ibnu alkhadaab baabay saxiixayn ku sugantay inuu yidhi aayaddaa waanu aqrinay waanu xifdinay waxaa laga yaabaabna haddii waqti sii dheeraada dadka qaar inay yidhaahaan rajmiga kama helayno kitaabkii qur-aanka ahaa dee waana shaygaa xaqa ah ee zaaniga muxsankaa in la rajmiyaa xad ahaan loo rajmiyaa dee ilaahay inoo jideeyey inooguna sugan tahay waxa weeyaan shareecadeennii bal markaa taasoo kaleo muwadaca maalikna kuba sugan ashaykhu waashaykhatu idaa zanayaa farjumuhuma albatatan akala min allah allahu casiisun xakiim bal taasin lafdigeedu ahaa lafdigeedii maanta qur-aan ma aha oo qur-aan ahaan waa loo nasakhay saa daraaddeed salaad laguma tukanayo imaka ruuxii junubkaa xaaraam kama noqonaysa aqrinteedu laakiin xukumkii ay faa-iideynaysay oo waxa weeye dee aayaadkiiba kol dee waa axkaamtu way qaybsamaysaaba eh xukumkaasba gees xukum baabu ahaataa imaka aan sheegno khaasiyadii qur-aankii xukumkii laakiin ay faa-iideynaysay rajmiga ahaa baaqi weeye oo waxaa lagu camal falayo dee xaddaa ilaahay subxaana watacaala inoo jideeye shareecadii kuba sugan ah taasi iyadu waa suurada hore wayajuusu waxa bannaan nasku rasmi rasmigii rasmiguna waa lafdigii oo la nasakhaa waa bannaan yahay wa baqaau lxukmi iyo xukumka baaqinimadiisi oo xukumkii uu baaqi noqdo waa suura waxna waa cunwaan amhiladuna waxa weeyaan aada u wayo dee isma sii dhexgeli doona insha allahu tacaalayo ee waa inoo bilow ee wax inoo iman doono iyadoo basisanna inoo iman doona wanasku alxukmi xukumkii oo la nasakhaana waa bannaan yahay wa baqaau rasm rasmi ay wayajuusu waxa bannaan nasku lxukmi xukumkii oo nasakhitaankiisa la nasakho wa baqaau rasmi rasmigi oo lafdigii ah baaqinimadiisa uu baaqi noqdaana way bannaan tahay waa tii hore cagsigeed oo xukumkii lagu camal falayay keenaya dadku inay ku dhaqmaan ay ku camal falaan baa meesha ka baxaya laakiin lafdigii marka la eego iyo tilaawadii bal qur-aan ahaan waa qur-aankii way hadh way taalaayo dee waa qur-aan khasaaistii iyo axkaamtii qur-aan lahaana waa leeyahay xagga marka la eege tilaawo ku tacalluqsanayd salaadii baa lagu tukanayaa ruuxii junubka ahaa ama xaydadii bal markaa dee qowlka bal matalan in badan ama culimada intooda badan ee qabaan oo kale ee ma aqriyayaan oo iyagu taas oo kale waa qur-aan un xaggaas laakiin dhaqmigii camalfalkii lagu camalfallaayo waxan ay tilmaamaysiyo xukumkan ayaa meesha ka baxay bal taasna waa shay bannaan bal sawradani dee bal aayaadkan qur-aanka walow dee san kutubu tafsiir aan kuba arkayno aanay u badnayn oo dee kutubu tafsiir baa kolkol waxyaalo badan oo naas ahayn aayad la nasakhay baa dee ay ka dhigaan nasakho tasayud badan baa ku sugan ay dee waxa weeye barhkood yidhaahaan sida dee kutubta tafsiirka kuba sugan aayatu sayf boqol iyo labaatan in ka badan bay nasakhdo kale dee waxaasoo dhamina kolle wax nasta baabkii gelaya maaha waxaan qur-aanka ama aayaadka qur-aanka ka mid ee la nasakhay way kooban yihiin oo raggoodii muxaqiqiinta ayd labaataneeyaba kamay badin ee bal labaataneeyaha haddaan eegno dee intooda badan waa daama lafdigii waa jooga waa qur-aan waan aqriyaynaa salaaddii baan ku tukanaynaa xaggaa dee junubkii iyo umuurihii dahaaro loo shardiyaya hadday noqotay qur-aanka sidii u bayto qur-aankii bay la mid yihiin kale laakiin dhaqankii lagu dhaqmayay xukunkooda ayuun baaban jirin oo la nasakhay waana say u badan yihiin boodee lafdigu aayaadkan la leeyahy waa mansuuq lafdigooda qur-aankii bay noogu qoran yihiin in camalfalkii unbaa meesha kaba baxaya oo balba matalan taas oo kale waa taa imika labadii aayadood in sheegay baqaro ku sugnaayee ciddada ka hadlaya wafaadka in dee midi waa tanaasikho yatarabasna bianfusina arbacata abshirin wacashran waa tan lagu camal falo dumarku afar bilood iyo toban bay da-asayda qaadaan haddaanay uur lahayn laakiin aayadan kale mataacan ila alxawli gayra ikhraajin dee la mutca siinayo dee waa ay markaa ciddadoodii ay noqonay intaa nafaqadiiyo waxyeelanayaan sanad ama dee ay sakankii iyo yeelanayaan iyadoon la saarin un gurigii lagaba saarin taas oo kale ee sanada tilmaamayso iyadna suuraddii un kuba sugan bal xagga tilaawo ahaan aayaddaa hore ugaba dambaysa xukumkeeni maanta waa mansuuq oo halkii sanad ahayd afar bilood iyo toban bay noqotay laftigeedise waa kaa qur-aanka inoogu yaala oo wixii qur-aan khasaais u lahaa oo dhan way leedahay oo ruuxii dee qur-aaniyadeeda inkira waa ku gaaloobayaana xaggaas salaadiina waa taa lagu tukanayo ee aayaadka kale ee iyadna baabkaasi oo aan leenahay qur-aankan imika la yidhi waa mansuukhba dee waa bal waa se uu yahay oo laftigiisu waa inoo baaqibeen ama qaalibkiisii bal taas baa waxa weeye iyadna mithaalkeedii uu yahay oo waxa bannaan buu yidhi xukumkii in la nasakho rasmigii waa laftigiina uu meeshii joogo oo tilaawadii axkaamtiina way qaybsamaysaao bal markaa kolleyna wixii kitaabkan ka dambeeya ayaanu arki doonaa xikmadda ku jirta aayaddii oon lagu camal falayn oon lagu dhaqmahayn oon la fulinahayn haddana baaqinimada ay baaqi tahay ee tilaawa ahaan ay u baaqi tahay bal xikmada wixii ay culimmadu yidhaaheen wanasqu ilaa bedeli umuurahan oo dhami waa wada canaawiin oo dee kutubtii waaweyneed mid kastaba cunwaan iyo dee amhiladii bay yeelan isagu se waa kaa isagoo dee aqsaamtii noocya umuurahani lahayd noo soo koobaya haddana asturtaa yar inoogu koobay oo dee wax mithaala iyo wax caddayni lama socoto wanasku wayajuusudii wado wayajuusu waxaa bannaan annasku nasi la nasakho xukumkii la nasakho ilaa bedelin bedel xaggii oo ujeeddadu inta xukumkii la nasakho mid kaloo xukumkii ka bedela oo xukum dee aan kii ahayn oo lagu dhaqmayo halkiisii la keenaa taasi way bannaan tahay wa ilaa gayri bedelin bedel la-aan in la nasakhaana way bannaan tahay halkana muxuu yahay oo uu inoo sheegayaa sheekhu raximahu llahu tacaala markan ka mansuukhii weeye wixii la nasakhayo weeye waxa bannaan in aayaddii ama xukumkii inta la nasakho xukum kale oo ama ha ka adkaado ama ha ka fududaado ama ha la sinaado sian u tegi doonee bedelkiiya la keeno oo kaasun xukumkaasun baa laga tegay xukum labaadoon markii hore jirinoo halkiisii imoo lagu dhaqmayaa jira taasi way bannaan tahay suuradaasi way bannaan tahay taasna kolley dee waa qeybahan badan oo kale oo bal haddaan misaalkaygii horan iska wata si aan amhiladu aanay igu badnaan oo ciddadii wafaadka ay tahay dee xukun baa jiray markii hore mataacan ila alxawli gayra ikhraaj baa xukunkaasi ahaa wuxuu ahaa mataacan ila alxawli gayra ikhraaj oo sanad dumarku inay ciddo tirsadaan markaa laga dhinto guryahoodii ay ku sugnaadaan bay ahayd maxaa yimi yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wacashra afar bilood iyo toban baa xukumkii lagu soo koobay haddaba sanadii waa la nasakhay maxaa halkeedii yimi afar bilood iyo toban baa yimi marka waa xukumkii hore waa la nasakhay xukum labaad oo weliba ka fududna halkiisii waa ilaahay subxaanahu watacaala inoo jideeyey taasi waa wax bannaan oo waa caadi waana dee qowlkoodii si guudba yaa tan khilaaf kuma sugna wanasku ilaa badelin aw ilaa ayri bad wa ilaa hayri badelin ay wayajuusu waxa banaan annasku naskibaa banaan la nasakho ujeedadu xukum in la dooriyo la bedelaba oo la nasakho ilaa hayri badelin bedel la-aan oo iyadoon wax lagu soo bedelayaaba ani jirin wey macnaa xukumkii meeshiibuu ka baxayaa wax xukum kale ah oo halkiisii soo galay oo ay tay dadku inay kii bedelkiisa ku dhaqmaana maba jirto taasna way bannaantahy waana jumhuurulculamaa qowlkood ee adiladeedana adiladooduna waxaa ka mid a bal ilaahay qowlkiisii suuratu lmujaadila yaa ayuha aladiina aamanuu idaa naajaytum arasuula faqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqa oo waxay ilaahayna amray oo mu'miniintii amray markay doonayaan rasuulkii ilaahay inay la faqaan sii bal markaa inay horta intaanay taasi dhiceen sadaqo la sii baxaan sadaqo la sii baxaan taas baa waa xukun markaas ahaa inuu suuradii hore u fuliyey oo uu kuba camal falay ilaah baa subxaana wa tacaala soo dejiyey un iyadoo ay dee ka dambayso ay wada socdaan ashfaqtum an tuqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqaatin marka inuu suuradii hore u fuliyey oo uu kuba camal falay ilaah baa subxaana wa tacaala soo dejiyey un iyadoo ay dee ka dambayso oo ay wada socdaan ashfaqtum an tuqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqaatin marka ilahay baa wuxuuhi fain lam tafcalu wataaba allahu calaykum waa laydinka koryeelay wayoti waa laydinka daayey ee bal faaqimu salaata waatu zakaato ujeedadu munaajaadkii sadaqadii ka horreynaysay munaajaadka waa la nasakhay ha la nasakhee laakiin camal kale oo gaar ah oo dee sii sadaqadii ama markaa camal kale uunu bedelkeed lala imanayo oo iyadii markii xukunkaa hore meesha ka baxay taas camalfalkii lagu camalfallana uu joogsaday dadku ay tahay markaa inay la yimaadaan ay fuliyaan ma jirto waxay noqotay markaa annasku ilaa hayri bedel waa wixii oo la nasakho xukumkii oo la nasakho oo laakiin wax lagu soo bedelay aanay jirin waana jumhuurulculamaa tan kolley waxaan filayaan waa shanqeedi saaxibu adwa ilbayaan iyo kutubtiisa musuulka ayaa isagu taa wujatu nadar kale shaarixana waa yar dhiganaya laakiin waxaa laga yaabaa dee wujatu nadarkiisii wixii uu bal jawaabtiisi iyo wixii kumaba sugno ruux hadduu halkan imaka eegu israa intan daalaco hadaladii kale iyo wixii amsilada kaga jawaabiyan aanay la socon kolley suuradii uma wada caddaanayso de insha allahu tacaala waxba waa waxay noo soo socda insha allahu tacala taan arki doonay laakiin eeg jumhuurulculamaa waxay qabaan de waatan de waxaanay leeyihin waxa u daliilaba wuquuc oo misaal baan haynaa oo kol haddii la leeyahy waxaasi way dhaceen oo waaba kan waxa dhacay isagaaba dee daliilka u xoog badan uun aba wailaa maa huwa aqladu waila wailaa maa huwa akhafu ay wayajuusu waxa banaan oo iyada halkana banaan waa markay bedel noqotee soo mu odhana nasku ilaa bedelin wa ilaa hayri bedel hayru bedelkii meesha ka saar bedelkii haddana kusoo noqo oo xukumkii baa la nasakhay xukum kalea meeshii yimi kaas baa qayba noqon marka wuxuu idhi wailaa maa huwa aqlad ay wayajuusu waxa banaan markay bedel noqoto annasku naska la nasakho xukumkii oo ilaa maa kii xaggii loo nasakho ama laguba soo bedelo huwa isagu aqladu kii hore ka adag oo dadka marka la eego dee camal kaga culus ah wa ilaa maa kii xaggii looba bedelo huwa isagu akhafu ka fudud oo kii hore ugaba sahlan oo dadkii uga fudud oo waxay tahay tanna umuurahani waa umuuro dee intuba umuur ay kasii farcomayaan ama amsilo leh waxaa banaan bedelkaas la bedelay imika waxaan haynaa nasko ilaa bedelkaas bal haddaba markay taasi jirto bedelkii saddex xaalo mid buu noqon inuu waxaan lagu soo bedelay ee xukumkii hore bedelay ka adag yahay marka la eego ka culus yahay kii hore oo masalan markii hore soomka bilowgiisii ilaahay subxaana wa tacaala dadka mu'miniinta ah isagoo soomkii u jideeyey haddana waxaa khiyaar loo siiyey ruuxu isagoo aan xanuunsanayn oo iska caafimaad qaba inuu kala doorto waa markii ugu horreysay dee soomka si ay dadku u qabatimaan inuu kala doorto inuu soomo iyo inuu halkii soomka cunto uu siiyo dad masaakiina khiyaarkaasaa jiray dabadeed markaas haddana maxaa khiyaarkaasoo hadda banaanaa kaasoo banaanaa oo cala aladiina yudiiquuna fidyatun dacaamu miskiin bal qowlka ibnu cabaas markaynaan qaadan uu leeyahy mansuuq maaha laakiin dee saxiixan bay kuba sugan tahay xadiisyadii dee inay bal naskhigoodii وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تدوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم معنى kuwa iyo karaya markaan aayadda san dee mansuukhnimadeeda ku soo codno soomkii karaya waxaa dee iyagii uba bannaan inay fidyo oo dacaam miskiin ay bixiyaan welibana iyagoo sooma ayaana uga khayr badan idcaam kaasoo ujeeddadu takhyiir baa jiray bayna alidcaami wasoom soomku haba mudnaado ha ka fadli badnaadee laakiin markii dambe maxay noqotay faman shahida minkum ushaara falyasumhu takhyiirkaasi meeshuu ka baxay ruuxii muslimka ah in cudurdaar lahayn waxa uu mukallaf ku yahay waajib ku ah inuu soomo si kalena uma badnaana bal markaa bedelkii hore tme xukumkii hore altakhyiir bayna alidcaami waasiyaam oo waxaa yimi xukum kaloo ka culus oo ah inaanu ruuxu dee cunto intii soomkii iska daayo iska cuno cunto bixin karayne inuu soomo inay tahay marka bedelkani waa bedel ilaa aklab xukumkii hore mid ka adag taasi waa mid wa ilaa maa huwa akhafu wax kii hore ka fudud ayaa isaguna bannaan in loo bedelo bedelku uu noqdo taasna misaalkeedu waa labadii aayadood ee xagga musaabarada iyo cadowgan dee marka layska hor yimaado adkaysiga oo kaliya inta la doonayo ruuxu inuu qaabilo ee cadowgii eanu ka cararin labadii aayadood ee suuratu anfaale kuma sugnaa oo markii hore waxa layna laazimiyey oo dee waxa weeyaan layna dadkii lagu kalifay ruuxii keli ahaa inuu toban aanu ka cararin ee toban u adkaysto in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaqlibu mi-atain haddii labaatan adkaysanaya idinka idinka mid yihiin laba boqol oo gaaladiiya markaa ninkiiba toban baa qaabilaya arrin culusna weeye taasi markii dambe maxaa ilaahay yidhi الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين ninkii ba inaanu laba ka cararin saddex way kasii badnaanayaan oo way hafinayaan iyo wixii kasii badnaan isagii waa la hareereyn ninkiiba waa inuu laba qaabilo oo u adkaysta la dagaalankooda bal markaa markii hore ninkiiba toban bay ahayd ninkiiba waxaa laga dhigay labalaabkii dicfaynkii marka la eego xukumkii hore mansuuka ahaa u adkaa xukumkan dambe ayaa ka fudud oo aada uga sahlan oo ka debacsan taasna muxuu noqonayaa wailaa maa huwa akhafu sheekhu inoomuu dhigin marka xukumkii hore iyo kan dambe ay siman yihiin waxay taa ku miisaaliyaanba kacbada oo kale me markii hore baytulmaqdis baa loo tukanayay jiha loo jeestaayahay markii dambena waa la nasakhay taasoo kacbadii in loo jeestaa layna faray labadeedu way siman yihin dee ka aha inaad xaggaa ujeedsato iyo inaad xaggan ujeedsataa xagga marka la eego kulfada iyo waxaa waa isku miduun waa isiman yihiin bal taasna muxuu noqonaya waa bedel musaawiya oo kii hore la siman uno aan kana adkayn kana fududayn weli anwaacii baa inoo socda wailaa maa huwa aqladu wailaa maa huwa akhafu waana waxaan filaya inaan fahamnay wayajuusu waxa badnaan naskhu lkitaabi kitaabkii in la nasakho bilkitaabi kitaab lagu nasakho wa naskhu sunnati sunni in la nasakho bilkitaabi kitaab in lagu nasakhaa way badnaan tahay oo halkana bal markaa waxaa taqsiimkii baa weli inoo socda taqsiimkii marka la eego xaggan naasikh iyo mansuukh ama naasikha markaan eegno ka wax nasakhaya ay kollay taqsiimkani noqone in dee kitaab la nasakho ujeeddadu xukumkan la nasakhayaa uu qur-aan ku sugnaaday naasikhiisa nasakhayna uu qur-aan yahay sida aayaadkan qur-aanka ee naasikh iyo mansuukhiba qur-aanka ay noogu sugan yihiin taasi way bannaan tahay hadalla kama taagna wanaskhu sunnati bilkitaabi in sunno la nasakho oo laakiin waxaa naasikhi uu yahay qur-aan xadiiskaa xukumkani ku sugnaaday sunnu ku sugnaaday ama mutawatir ha noqoto ama axaad guud ahaba sunnu ku sugnaadoon markaa waxaa nasakhayna aayad qur-aana ayaa nasakhday taasna shay bannaan mooyeo khilaaf kama taagno dee misaalkeedu iyada kuwa hore way iskaba badan yihiin istiqbaalka baytulmaqdis oo kale iyo in baytulmaqdis loo jeesto qur-aanka kuma sugna sunniya rasuulkii ilaahay camaligahaabay inoogu sugnaatay markii hijiradii dabadeedna ilaa lix iyo toban ama toddobiyo toban bilood buu xaggaa dadku ay u jeedsanayeenba markii dambe see naasikhi fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraam waa nas qur-aana qur-aan baa nasakhay wixii sunnaha inooguma sugnaaday bal taasna way bannaantay waa nasku sunnati bilkitaab halkan muu dhigan sunno la nasakho oo kitaabkii lagu nasakho oo macnaa inuu xukumka la nasakhayaa qur-aan yahay ka nasakhayaana uu yahay waxa weeyaan sunni uu yahay oo xadiis nasakhayo kollay taasna walow culimada intooda badan ay baneeyaan axmed isaga waa riwaaye laakiin qowlka shaafici weeye oo dee sunnuhu way ka xaggii marka leega rutba ahaan lama sidno qur-aankii sidaa daraaddeed ma nasakhi karto taas buu yidhaahaa bal taa tacliilaadkeediiyo umuurahaasi waa wax inoo dambeeye halka sheekhu waa ka tego dee kollayna marka la eego qowlkii shaafici baaba taas ahaa inaanay sunuu qur'aankii nasakh ahayn wanasku sunati suni ay wayajuus waxa banaan nasku sunati sunihii in la nasakho bisunati sunna in lagu nasakho oo bal matalan haddii xukumkani sunno ku sugnaaday in markaa haddana xukum kaloo sunnihi inuu yimaadaa taasi way bannaan tahay waana waaqaco kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruha alaa fazuuruuha markii hore nahyiga hore sunnuu ahaa amarkan dambe ee dee la is amray in la ziyaarto nahyigaa meesha ka saarayna waa sunnihii uun sunno in la nasakho sunno lagu nasakho waa bannaan yahay wayajuusu waxa bannaan naskulmutawaatiri xog waa dee naskii mutawaatirkaa in la nasakhay ama xukumkii mutawaatir ku sugnaaday bilmutawaatiri mutawaatir lagu nasakho oo minhumaa labadooda kaba mida waa kitaabkii iyo sunnihii oo bal matalan dee mutawaatirkii iyo xaggii way noo dambeeyaan musalaxina waa tii aan kuba soo aragnay haddaba xukumkani hadduu nas mutawaatira ku yimi qur-aankii guud ahaan waa mutawaatir axaadiida rasuulkuna qaybo dee laga badan yahay ayaa mutawaatira haddaba haddii xukumkani mutawaatir uu kuba sugnaaday oo uu waxaana mansuukha ahaa waxa nasakhayaana uu noqdo mutawaatir waa qur-aankiisi guud ama xadiidkii mutawaatirka ahaa taasi waa wax bannaan wanasku laxaadi waa axaadiistii aan mutawaatirka ahayn weeye in rutbadaa gaadhin bal waxa weeyaan mid iyo laba iyo saddex iyo haba wariyeyna laakiin cada tawaatur dadka wariyey aanay gaadhsiisnayn wixii ku sugnaaday in la nasakhaa wuu bannaan yahay bil axaadi axaad in lagu nasakho dee axaadiidla martaba ujeeddadu waxa uu meesha kaga ixtiraazaya uun wixii ma xukumkii mansuukha rutbadii uu ku sugnaa haddii naasikhu rutba ka hooseeya uu ku sugaya ma nasikhi karo laakiin waa inuu la rutba noqdo ama ka sarreeya marka markii hore wuxuu leeyahay mutawaatirkii bal haddii aynu sunnihiiba aan eegno mutawaatir baa nasikhi kare xadiis aaxaadi xadiiskii mutawaatirka ku sugnaaday xukumkiisii ma nasakhayo ama xadiiskii aaxaadku isagii in la nasakhaa way bannaan tahay oo maxay lagu nasakho bil aaxaad mid la martabaa nusooyinka aniga san iguma sugnaa ee nusooyinka kale waxaaba kuba sugnaa wa bilmutawaatiri oo dee xadiiskii aaxaadka ama xukumkii ku sugnaaday haddii xadiis kale oo aaxaad oo isaguna sugan oo la martabo ah uu markaa bedelo naasikhi noqdo ama mid kasii martabo sarreeya wabilmutawaatiri markaan raacsano nuskada oo mid kaloo mutawaatir oo kasii rutbo sarreeya shay bannaan weeye ee bal taasi waa mid walaa yajuusu laakiin ma banaana naskulmutawaatiri ku mutawaatira in la nasakho ujeeddadu waa xukun mutawaatir kuba sugnaaday bil axaadi axaad lagu nasakho xadiis axaad oon rutbadiisii gaadhsiisnayn in mutawaatirkii in laguba nasakha taasi isagu ma banaana bal markaa waana canaawin amhiladana kuma imika waxa weeyaan iskuma shuqulinayno si guudun baan bal waxyaalaha dee naska uu kuba yimaado hadday tahay mansuukhii dee qaybihiisii iyo hadday tahay naasikha qaybihiisii bal markaa intiiba waa kan canaawinta ama waxaa aada u koobkoobane laakiin dee macno intan ka waasacsan amhiladoodu ay tahay sheekhu inooguba tilmaamay meesha waxaa jiraana waxa weeyaanun qur-aan markay noqoto haddii la nasakho qur-aan baa nasakhaya taasi iyadu waa mid xadiis ma nasakhi karaa dee xadiis axaad horta ma nasakhi karo oo dee waa cinda aljamaahiirba laakiin waxaa yimi xadiiskii mutawaatirka ahaa shaafici ma qabo in xadiiska mutawaatirkiina qur-aan wax ku sugnaaday uu nasakhayo oo isku martaba maaha buu leeyahay way kala martabo hooseeyeen kolley waa riwaayo axmed aimada kale way qabaan taasi waa xaggii bal markaa taas qur-aankii bay noqotay markuu naasikha yahay dee qur-aan wax ku sugnaaday waa nasakhayaa sunnihii rasuulka wixii ku sugnaaday ee axaadiisahana uu nasakhayaa bal markaa oo iyada sunnihii rasuulka wixii ku sugnaadayna uu nasakhayaa qur-aanku sunnaha dhexdiisuna dee bal axaadiisii marka mutawaatir iyo axaad loo qaybiyo way kala rutbo sarreeyaane mutawaatirkii mutawaatir baa nasikhi kara ama mutawaatirku markuu naasikha yahay xadiis aaxaada xukumkii iyo xadiis mutawaatira xukumkiiba wuu nasakhaya intaas weeye khulaasadu bal markaa xagga aimada intooda badan ee leh xadiiskii mutawaatirka ahaa bal barhkood dee xadiiskii aaxaadka kaba dhigaya kol hadduu sugan yahay qur-aan xukum ku sugnaaduu nasakhaya waxay dee iyaga xujadoodu tahay iyo shaafici xujadiisu waxay tahay iyo waxay bal markaa umuuraha kaga jawaabayaan taas iyo dee aimadii shaaficiyada iyaguna cilmigan usuulka qoray inay qowlkoodii bal markaasi shaafici kaba dambeeyey jaanibka iyaguna raajix yeelayaan barhkood waa umuura insha allahu tacaala ee kutubta dambe insha allahu tacaala aan ku arki doono ama kitaabka sharaxiisa waayo markaan dhammaynaba sharaxa insha allahu tacaala dib baan u bilaabaynaa umuurahana way sii caddaan doonaan marka matigiina dib aan ugu soo noqono haddana sharaxan aan la aqrina way sii caddaan doonaan waan arki doonaa insha allahu tacaala atacaarudu bayna aladilati tacaarudkii adilada dhexdooda ka dhexeeyey ya walaa yajuusu nasru mutawatir bi marka axmaan ka tegay walaa yajuusu nasru kitaabi kolley waa nusooyinka qaarkood sii dhacay waana tan laakiin masalada waan sheegay waa tanoo in kitaab la nasakho xadiis lagu nasakho taasi ma banaano waa tan qowlkan imaka aan leeyahay ee kaba hadlaya imake shaafici qowlkii ahaa ee bal aimadii kalena qowlkooda uu kaba duwan yahay aan leeyahay bal tacdiilkoodii labada dhinacba iyo inqolooyinka shaaficiyada iyaguna dee cilmigan usuulka waayo qeybta ugu badanba dee iyaga ahyaaba lehbarma ama kutubta u badan iyagiyo dee xanafiya yeelan kara bal marka wixii dee jawaabahoodu ay ahaayeen de walow dee shaaficiyada iyo xanafiyada iyo xanaabiladu halka m malikiyada iyo xanaabiladu isku usuul xagga usuulka ayay masaa'il farciya iyo umuura uun mooyaane laakiin xag si guud ay wadaagsadaan waa masaladan sheegaya imakaba taas atacaarud bayna aladila bal tacaarudkii adilada dhexdooda ahaaday tacaarudku waa iska horimaatinkii iyo taqaabulkii dee bal waxa weeyaan iskhilaafkii adile ay iskhilaafaysay horta waa dee shareecadii ilaahay xakiimka ahaa ayaa soo dejiyey wax iskhilaaf oo dhexdeeda ku suganna ma jirto qur-aankiina ilaahay baaba yihi walow kaana min cindi gayr illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan katiira waa kaa muctalifka axkaamtiisa ay isku mid tahay isagoo hadda waxa weeyaan waqaa'ic kala duwanna markaas kollay dee si muwaafiqeeda ama xukunkeedii lagaba hadlaya u soo degaya muddo dheerna soo degayay laakiin ilaahay caliimkaa khabiirkaa baa soo dejiyayo haddii cid aan ilaahayna ay soo dejiso isburin iyo iskhilaaf baa laga arki lahaa ama lagaba heli lahaa bal haddaba wixii isma caaridayaan rasuulka ilaahay axaadiisii ka sugnaatayna waa saas oo kale laakiin waxa weeyaan xaqiiq ahaan taasi weeya daahirka sare iyo ninkan mujtahidka aragtidiisa iyo fahamkiisa ayaa kol waxa dhacaya in dee nas xukum uu kaba fahmay nas kale xukumkaa wax ka duwan uu keenayo oo waa daniga iyo ijtihaadka mujtahidka iyo sida aragtidiisu ay tahay ayaa tacaarudka uu kuba jira haddaba ba tacaarudkaas si lagua xalin lahaa kolley tacaarudkuna qeyb aada u muhima ayuu cilmigan kaba yahay iyo xagga istinbaadka uu kaba yahay walow dee aimada kale ama kutubta kale tacaarudka way dambaysiiyaanoo markay ijmaaca iyo qiyaaska ay dhameeyaan adilada ay dhameeyaan ayayna adiladoo dhan bu ku tacalluqaya qur-aanka iyo xadiiskan kuma tacalluqsanee ayay keenaane sheekhu laakiin halkan ayuu keenay dee kolleyna waa nooc isaguna aada loo bislayey ama aada loogu noqnoqday oo dee raggii hore iyo raggan dambeba barhkood kutub gaara ay u khaas yeeleen intanun ay kaba hadlaan oo dee kutub iskaba roonroonaan tarjiixi bayna laba socdo tacaarudkani marka wuxu uhi idaa tacaarada hadday iscaaridaan iska hor yimaadaan bal tana aan laqbada iyo fahamka iyo taswiirta guud aan fahamno amhilada markaas waayo waqti bay naga qaadanaysaa waana wax inoo dambeeyo insha allahu tacaala idaa tacaarada hadday iscaaridaan nudqaani laba nudqi nudqigana dee ninkii kitaabka aada u raacday ama dee haddii waa wax yaroo la xafidi kare weliba dadkaa dhalinyaradii ay isku dayaan inay xafidaan oo kale dhawaan ama maalin dhaweyd baynu soo aragnay howlaha nudqiga waxaan ula jeednaa qowlka ilaah iyo qowlkii rasuulka salawaat ullahi wasalaamu caleyh maha manduuqiyo mafhuumkiiyo wixii lagu dhawaaqayay un waa laba nas oo dee markaa kaa qur-aankii ama xadiidkii idaa tacaarada hadday iscaaridaan nudqaani laba nudqi laba nas ay iscaaridaan ama dee labadaa daliil falaa yakhlu xaalku kama madhnaanayo umuurahan kolley umuurahan mid kamida ay noqon ima an yakuunaa labadaa nudqi ama labadaa nas caamayn laba caamaynayo mid kastaaba caamka waataynu soo marnay dee afraaddiisan isagu uu suubanayo ama dee laftigiisan ay ka imanaysa xasri la-aan dee ay shamlinayaan qaybahaas aw khaasayni laba khaasayiinoo dee wax dee xasri uu ku sugan yahay wax inoo tilmaamaya midba ha kaba badnaadee inay yihiin aw axadumaa aw yakuuna uu noqdo axadumaa mid ahaani caaman caam uu noqdo walaakharu khaasan labada nase iska hor yimi ama iscaariday daahir ahaan midkood waa nas waa dee dalaaladiisu caam weeye midna dalaalo khaasuu leeyahay aw amase kullu waaxidin aw yakuuna uu noqdo kullu waaxidin mid kastoo minhumaa labadooda kaba midi caaman minmin wejin marka dhinac laga eego caam buu kaba yahay oo dee suuro uu markaa ziyaado oo dee kan kale suurooyinkii hoos gelayo uu shamlinayaa jirta wakhaasun min wajhin khaasna wej buu kala yahayoo surooyinka qaarkood way kala yeelanayaan macnaa waa laba nasootan ay cumuumun wa khusuusun min wejhin ay yidhaahaan wax dee iyagii ay ku kulmayaan waa jira oo mid kasta cumuumkiisa uu gaadhayo wax ay la kala gaar yihiin oo mid kasta gaar ahaantiisa uun xukunkooda loogaba qaadanaya oo jirta tacaarufkuna wuxuu ka imanayaa suuraday ku kulmayaan suurooyinka khaaskaa kama imanayo suurada labadoodiiba midba gees ka soo gashay ayay tacaarudku u imanaya haddaba intaa midu weeye marka ujeedadu waxa weeye neeg tacaarudku inahan unbu kuba yimaadaa haddii labada nudqi marka ay noqoto inay labada nas mid kastaa caam yahay iyo in labada nas mid kastaa khaas yahay laakiin dee ay bal waxa weeyaan isticaarudeen iyo midkood inuu caam yahay ka kalena ka khaasan yahay oo dee markaa kaa waxyaalihii qayb macaan dee wixii uu kulansanayay qayb kamida un kane oo dee waxa weya xukunkeedu kuba sugan yahay iyo in mid kastaaba jaanibna uu cumuum ka leeyahay jaanib uu khusuus ka leeyahayna ay jirtaan ma wejna uu khaas kaba yahay oo suuro ay ku kulmayaan oo ka dhexaysa waa halkay isku tacaarudayaan waa suurade uu jiro bal xukumkiibuu inoo tilmaamaya waa inahaas imanka amfilana imanka halkan dee matiga inooguma taal sharaxna ma taabanayno haddii aan taabanana dee cashar dheer buu noqonin fain kaana hadday yihiin caamayn labada nas labaduba ay caam yihiin oo ujeeddadu wixii iscaariday waa laba nasoo mid kastaaba uu caam yahay marka maxaan yeelaynaa fain amkana waa deeta hadduu suurto galo aljamcu jamcin baynahumaa labadaa dhexdooda la jamciya jumica waa la jamcinaya wain lam yumkin yakun ba aniga i taala kolley malaa matiga yare horena dabcadan yare gaabana way taalaawn wain lam yumkin haddii aanay suurto gelin aljamcu jamcin baynahumaa dhexdooda la jamciya yutawaqafu waa la joogsanaya fiihimaa camalfalkii dhexdooda lagu camalfallaa waa laga joogsan in lam yuclam in lam yuclam itaariikhu haddaan taariikhdii wuruudka ama nusuulka la ogaan fain culima taariikhu taariikhdii haddii la ogaado waa dariiqii jamcinta ku xigay ee yumsaku ma yunsa yansaku lmuta yunsaku waa la nasakhayaa almutaqadimu kii horeeyey bilmutaakhiri kii dambeeyey baa lagu nasikhi oo waxa weye kii mutaqadimka ahaa ayaa mansuukh noqon naasikhiisuna kan mutaakhirka ayuu noqon haddii intaa mid la waayo dee waa taa laga joogsanayo ee joogsigaasi waa dee waxaa keenaysa in la kala raajix yeelo oo labadoodii tarjiix adila awjuhda tarjiixna way iskaba badan tahay bal imaka halkan suuradan muxuu inoogu sheegay laba nasoo mid kastaaba uu caam yahay ayaa istacaaruday oo dee waxyaalaha ay ku kulmayeen bay isku caarideen markaa taas maxaa tacaarudka lagu suulinaya waa tacaarudka wixii lagu suulinayay waxa ugu horeeya lagu dhaqaaqaa waa in bal labadoodii laysu geeyo si labadiiba loogu wada camal fali karo oo dee xataa nooc ta'wiilba haba noqoto in laysu geeyo waayo inta ay suurtagaltay labada daliil in lagu wada camal falo in wax kale loo kacaa meesha ama tarjiixa ama naska lagaba dhiga ma jirto oo ma jirayso waxa weeyaan waa in la suuriyo tacaarufkii oo lagu suuriyo jamcin ama macno la isugu geeyey haddii taa la helo khalaas dariiq labaad oo inoo furnaanaya ma jirto waayo inta ay noo suurtogelaysa labadii daliilba inaan wada qaadano deinay nasiga iyo tarjiixaba mid ahaan baa laga tegayaa uma kacayno duruqdaa inoo dambaysa bal taas bay noqon waana kolley dee halkii xadiidkana mukhtalifulxadiidka waa ti aan kuba soo maray bal xadi xagga hoosana mihaal uli ka yidhaha dubiqa alyahaabu faqad dahur haragga haddii la magdiyo daahir buu noqday waa xadiis macruufa oo muslimiya ay wariyeen xadiid kalena waa jiraayo oo asxaab sunan bacdigood ay wariyeen laa tantaficu min almaytati biyahaamin walaa casr baktiga haragna ha kaga intifaacina seen iyo adigu waxba ha kaga intifaacina maytada bal xadiidkaasna waa jiraa haddaba in haraggii haddaan la magdin oo maytana laga saaray dee iyada hadal kama taagno tacaarud ma jiro haraggii la magdiyey iyadoo mayte laga saaray ada bakti laga saaray la magdiyey ee saa ku daahirka noqday ayaa isku tacaarudayaano midna keenaya inaan la isticmaalin midna waxa weeyaan de dee laftiga haddaynu ognahay ihaab midna waxa weeyaan in dee la isticmaalo horta uu daahir noqdo kalena bal cumuum ahaan ayuu u keenaya waayo isagu sariix kuma aha taasoo kale laba caam ayaa waxa weeye istacaaruday maanta ta ugu horeysa aan maraynaana waa jamcin culimadu ay jamciyeen oo barhkood siday kuwa jamciyeen bal haddaan tarjix loo kicin oo barhkood kala raajix yeelaan ay leeyihin laftiga yahaabba waxaa la yidhaha aljildu qabla dabqi markaa xadiidkan dambe wuxuu ku tacalluqsan yahay waa haragay inta aan waxaan dahiraya ee dabqiga aan lagulaba iman taas buu laa tantaficu min almaytati biyahaamin walaa casab noqon kaa kalena waa kan tadhiirkiisa sheegay haddii la magdiyo buu sheego dabqi baa xukunka keenay saasay kuba jamciyeen bal haddii la jamciyo weeyaane muhimku waxa weeyaan un haddii laysu geyn karo oo macne laysugu geyn karo beskaasaa lagu kaaftoomaya waa suur taas wan wain lam yakun iljamcu yatawaqafu fiihima haddaan jamcini suurto gelin oo waxa weeyaan aynu jamcin kari weyno horta markaa dee labadoodii midna laguma camal falayo horta marka hore ee laakiin maxaa la yeelaya taariikhdaa la baadi bal waqtigay ama hadduu nas qur-aana yahay ama xadiisba yahay waqtigii wuruudka ama nusuulka haddii aan aragno in ay kala horreeyeen kii hore ayaa mansukh laga dhigi kii dambana naasikh baa laga dhigi waa dariiq kale oo markaasna hadalkiiba uu hadhay naasikhaan qaadanayna mansuukhna waan kaba tegayna haddii laakiin taariikhduna ogaada ixtimaal kuma sugnaato waa laga yaabaada waa in caddaan loo helo inay kala horreeyeen haddaan taa la helin caddayntii markaa tarjiix bal labadooda mid ahaan la raajix yeelo tarjiix baa imanaysa bal taas saas wuu inoo sheegay sida tacaarudkooda loogu suulinayo wakadaa saas oo kale waxa ah buu yihi oo xukunkaa leh in kaanaa hadday yihiin khaasayn laba khaasayin oo macnaha waxa weeye ujeedooda laba ninna se iskaba horyimi labaduba waa khaas oo midkoodna ta kale kama acamsana bal masalan oo kana waa shay khaasa kana waa wax khaasa laakiin way kulmeen oo kana xukumkii xukun buu wax usugayaa kana xukumkaa ka duwan buu usugayaaba waxa khaaska ay labadoodiiba dee markaas ay yihiinba iyada taa maxaa la yeelayaa buu leeyahy si horeynu soo maraa la eegi haddii la jamcin karayo waa la jamcin haddii la jamcin kari waayona bal taariikhdiibaa dib loogu noqon haddii la arko inay kala horreeyeen kii horreeyey ayaa laga dhigi mansuuq kii dambeeyeyna naasikh baa lagaba dhigi haddii taasi ay suurto geli weydo markaa tarjiix baa loo kacaya waa la kala raajix yeelaya dee intaa aan la kala raajix yeelina labadoodiba camalkoodii waa laga joogsanaya bal taasoo tii hore ayuunbuu la xukum yahay wain kaana axaduhumaa caaman min wajhin wa khaasan min wajhin imay suurto gelin dabcadan iyo roon inaan eego dabcadayda waa waxa ii taalla halkan waxaana cibaarada ii taalla haddaan laqbeeyon wain kaana hadduu yahay axaduhumaa midkood caaman min wajhin mid dhinac ahaan caam ka ah wa khaasan min wajhin wejna khaas kaba ah oo waa midkood buu axaduhumaa buu kaba cabire laakiin hadalka sawaabkiisu taqsiimkii haddaa dib ugu laabanto ima an yakuuna caamayni aw khaasayni aw axaduhumaa caaman walaakharu khaasan aw kullu waaxidin aw kaana waaye aw markaa taasma aw kullu waaxidin minhuma caamun mawja wakhaasa ma jirana malaha in baan laakiin ka boodaya horta aan intii waa inta dambena wain kaana hadduu yahay axadumaa midkood caaman caam uu yahay waa inaan ka boodaya walaakharu ka kalena khaasan uya ujeedooda laba nas baa iska hor yimi mid waa caam midna waa khaas iyada markaa kaa lama jamcinayo si kale de waa hab jamcine laakiin naska iyo baabkeed loomaba kacaye fayukhasasu lcaamu caamkii baa la khaas yeelayaa bilkhaasi khaas lamana eegayo inay kala horreeyeen kii horreeya ku doonahaba noqdo ee xukumkii caamka ahaa ayaa waxaan ku khaas yeelaynaa de bal matalan kan khaaska ayaan qaadanaynaa bilmathal oo ujeedadu nas baa caam ah oo cumuum buu leeyahay nas kaloo khaasina waa yimi oo xukumkii caamku bal markaa keenayay xukum ka duwan inoo tilmaamaya ama faa'iideynaya bal markaa maxay noqon caamkii waxaan ku koobaynaa xukumkan khaaska aan ka faa'iidaysanay ilahay qowlkiisa wasaariqu wasaariqatu faqdacu aydiyahuma ruuxu hadduu xadaba wuxuu xaday ha yaraado ha badnaado kol hadduu xadaba in gacantiisa la goynaya ayaa kuba yimi rasuulka ilaahina salawaat ullahi wasalaamu caleyh laa tuqdacu lydi ila fi rubci dinaarin fasacida manaa waxa nisaab buu eegay ama uu inoo sheegayoo gacmaa inaan lagu goynayn rubcu dinaar iyo wax kasii badan mooye wixii yaraaye taafiha ahaa markaa kani waa khaas taasna waa caam caamkii kaas kanaan ku khaas yeelaynaayo aayaddii qur-aanka ayadna waxaan kaba dhigaynaa wasaariqu wasaariqatu faqdacu aydayhuma kuwan xukumkan lagu fulinaya inayin kuwii nisaab iyo wax gaadhe xaday ama hadduu nisaab kaba yaryahay xukumkan khaaskaan qaadanay oo xukumkii laguma fulinayo marka haddii caam iyo khaas ay meeshii isugu yimaadaan khaaskaa la horreysiinaya khaaska ayuun baynu cumuumkii kaa ku khaas yeelaynaa waaba hadal dhammaaday kaasi wain kaana axaduma waa tan halkan sheegaye halkan sawaabka cibaaradu waxay noqon inay labada nasba labadaas xukum lahaa waa hadalkii hore taqsiimka inoogu sugnaa aw kullu waaxidin minhuma caaman min wajhin khaasan min wajhin aakhar min wajhin wain kaana kullu waaxidin mid kastoo iyaga kaba midi hadduu yo minhumaa caaman min wajhin dhinac marka laga eego mid caam ka ah wa khaasan min wajhin dhinac marka laga eegana khaas ka ah oo ujeedadu waxa weeya laba nas baa iska hor yimi waxay kala leeyihiin oo ay kala faa'iideynayaan baa jirta waa khaasnimada oo ujeedadu kani xukum si gaara uu faa'iideynayo khaasi waa jira naskan kalena xukum si gaara uu faa'iideynayaa jira laakiin cumuum baa mid kastaa leeyahayoo cumuumkaasaa wuxuu keenayaa inay suuro ku kulmaan mid kastaba caamkiisa dhinac ka soo gasha taas markaa waxa tacaarudkoodu yahay surooyinkii kala lahaayeen ma noqonayso waa suuradan iyada ay ku kulmeen bay noqonaysaa waana masalo kolley mala misaal yaroo kooban u baahan wala waqtigii gaadhay misaalkana waayo waxa dambe ay noo sii caddaynaya laakiin aan si aan u yar fahamno bilaahi qowlkiisii uu yihi wa an tajmacuu bayna alkhtayn waxaa kaloo laydinka xarimayna xurimat calaykum ummahaatuhum baa ka horreyse laba dumar oo walaala ah ina dee wada guursataan ama ay isu geysaan taa waa laydinka xarimay waa mid oo ayaddu waxay noo faa'iideynaysaa ama dee xukunkeedu uu sariix kuba yahay laba walaalo ah nin inaanu isu geyn karahayn aanu jamcin karahayn oo dee isaga cismadiisa aanay ku kulmi karahayn waa mid oo nikaaxi aanu u wada qabanayn iyagoo dee labadoodii wada joogaan ilaahay qowlkiisii uu yihi dee ilaa calaa aswaajih aw maa malakata aymanuhum ama wamaa malakata aymanukum iyo aayaadkii laba mid ahaa na maxay keenaysaa maada waati aynu soo marray alfaada cumuumkao wixii iyada milkilyamiin ah addoomuhu markay jireen la yeesho ee dee bal kaasoo kale ah inay dadkii waa loo baneeyey oo raggii waa loo baneeyey cumuumkii markaa muxuu noqon cumuumkii aayaddu muxuu noqon haddii dee ay walaala yihiin iyo haddaanay walaalo ahaynba waa kanoo milkalyamiin cumuumkii aayadda ayaa bal masalan iyaduna halkaa ka shamlinaya marka haddii labadani guur ay noqoto la wada guursanayo ama xaraa'ir ha noqdeen ama addoone aayadan suuratuniso ayaa caddaynaysa oo la khaasoo ictira markaa halkaa tacarum kama jiro haddii laba dee uu wada milkiyo ruuxani aan walaalo ahayna istimtaacoodii aayadan kale inoo caddaynaysa oo tacarum ma jiro waa la khaas mid kasta xaggaas u khaas ka yahy laakiin suuraday ku kulmayaan waxa weeye laba walaalo ah oo nin wada yeeshay milkalyamiinkii ah maxaa xukunkoodu yahay aayaddaasi waxay keenaysaa suuradaasay ku kulmeen oo inaanay banaanino waa an tajmacu bayna alkhtayn bay noqon tana aw maa malakat aymanukum maada waa alfaadii cumuumkee in dee milkalyamiin ay ugu banaan yihin bay keenaysaa halkaasay isku tacaarudeen xataa cuhmaan baa laga soo naqliyaa inuu idhaaho xaramathumaa aayatun wa axallathumaa aaya aayadna way xarimtay aayadna xalaal bay kaba dhigtay laakiin maxay culimmadu raajax yeeleen awjushana iyagoo tiriyey eg waxa suuraduna kolley taasay noqonaysaa suurooyinka kale ee dhami meesha yigna waa taas oo kaleo kol hadday suuradaa isku qabtaan ama ay midba gees ka jiito waxaa loo baahanaya tarjiix maanta halkan jamcini ma jirayso ee tarjiix baa loo baahanaya lakala raajix yeelo kolba markaa